Christian songs chart. It is also one of my favorites. Something in the Water on Country Hits VOA.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com
dur wanaagsan dhegeystiyaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo waa jimco shanta bisha februari sanadka laba kun iyo ko iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaan goa jamaal axmed cusmaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta ku saabsan dadaalkii dhanka waxbarashada ee ardaydii hore ee soomaalida ardaygii hore ee soomaaliga ahaa ee weligaa waxbarashadii hore hal bilyan uu yaqaanay hal trilyanna uu yaqaanay markuu ardaygu xisaabtaa yaqaano dee wax kasta uga shaqayn karaa xagga sayniska wuxuu ahaa aad iyo aad bay ardaydii waxbarashadii hore loogu ficnaa waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhinaca iyo heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
ku dhawaad soddon daqiiqo ayaa duleedka dhuusamareeb ee maamulka galmudug waxaa ka socday xali dagaal xoogan oo u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab lama garanayo ilaayo hadda khasaaraha dhabtahay ee dagaalkaas soo dhaliyay waxaase la sheegayaa in weerarka uu ku bilowday hoobiyaal ay shabaab kusoo tureen magaalada dhuusamareeb waxaana xigay weerar lagu qaaday fariisin ciidanka dowlada soomaaliya ay ku lahaayeen duleedka magaalada dhuusamareeb waa weerarkii labaad oo dhuusamareeb ay kusoo qaadeen al-shabaab iyadoo ay ku sugan yihiin madaxda dowlada federaalk soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir halkaas oo uga socdo shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka v o a ayaa heshay warar sheegaya in madaxda ay ku sugnaayeen xarunta madaxtooyada galmudug uuna u socday kulan balse la joojiyey kadib markii magaalada lagu soo turay madaafiic dhowr ah hase yeeshee lama garanayo ilaa hadda khasaaraha u geystay weerarkaas dowladda sacuudi arabiya ayaa khamiistii si kumeel gaara usii daysay laba sacuudiyaan maraykana kadib ku dhowaad laba sano oo xariga sida ay sheegeen ololeeyayaasha iyo ilo ku dhowdhow qoysaskooda iyadoo diiwaanka xuquuqda ee boqortooyada ay ku socoto baaris cusub oo maraykanka ah saalax al xaydar oo ah wiilay dhashay haweeney caan ah oo u dooda xuquuqda haweenka iyo beder al ibraahim oo ah qoraa iyo dhakhtar ayaa la xiray bishii abril ee sanadkii waxaana lagu soo ogay dambiyo la xiriira argagixisanimo sii deyntooda ayaa waxaa soo sheegay kooxda ololaha damiirka maxaabiista iyo ururka hindisaha xorriyadda oo xaruntiisu ay tahay washington d c iyo sidoo kale laba ilo oo ku dhow qoyskooda oo codsaday in aan la magacaabin tani waa horumar lasoo dhoweynayo inkastoo ay wakhtigeeda kasoo daahday ayay tiri bethany al xaydari oo ka tirsan xafiiska hindisaha xorriyadda waxaa la sii daayey iyagoo sugaya in maxkamad lagu saaro maxkamadda dembiyada gaarka ee boqortooyada ee loo soo gaabiyo s c c waxaana dhegaysiga maxkamadooda xiga loo qoondeeyey siddeedda bisha maaj ayuu yiri xafiiska freedom initiative ololeeyayaasha ayaa waxay ku eedeeyeen boqortooyada in ay adeegsanayso s c c amaba maxkamadda la dagaalanka argagixisanimada si ay u aamusiso codadka iyada lidka ku ah iyada oo gabaad ka dhiganaysa la dagaalanka argagixisada mas-uuliyiinta sacuudiga si rasmi ah ugama aysan hadlin xarigga labada qof eedeymaha amaba sii deyntooda laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaanna dhegaystayaal waxaan idin leenahay duhur jimco ah oo wanaagsan waxaa haatan aad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorame ee gobolka awdal kusoo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad walba maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa waxbarashadii hore ee soomaalida iyo wakhtigan xaadirka ah sida ay waxbarashadu tahay waxaana inoogu marti ah macallin muuse xuseen diiriye oo ka mid ah macallimiinta muddo afartan sano ka badan ku soo dhex jiray dhanka waxbarashada dugsiyada soomaalida muuse kusoo dhowo barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat aan ku yar bilaawo aaraar xagga sugaanta dhaqankeenna aabba carafaadoo saddex baro xirfad xeer xadiis aabbe maxamedow saddex ixtiraam macallin taya leh mufti caadira mulaaq alla yaqaano aabbe carafaadoo saddex adiimka weydiiso caf caafimaad cilmi taya leh aabba wahiibow saddex ilaali waddankaaga waalidkaaga wakhtiga waxbarashadaada saddex saddex bay eeday cilmi xasad buu eeday caqli cadhuu eeday cibaado xan bay eeday cadiimow saddex ii wanaaji dhaqanka soomaalida carruurtayda camalkayga yowmal cadiimka maalinta qiyaamaha aabba daahirow saddex ilaasho dalkaaga ilaali dadkaaga ilaali duruustaada ilaasho saddex wax weydii rabbi yaqaan rag yaqaan run yaqaan saddex waa dhibaato oday soomaaliyeed baa wuxuu lahaa ari fara badan wuxuu lahaa aylada xadhig leh aygii baa ka jiraday odaygii wuxuu qalee wan leedhaa xoosh aygii markuu wankii taabtay u bakhtiyey odaygu wuxuu yidhi aygii xadhiglo waa wankii xoosh waa hamba xalaala waa waa dhibaato maanta manhaj tayale waa macallin tayale waa maariin dugsioo tayale waa dhibteeday leedahay bal waxaad ka warantaa aqoonta iyo soomaalidu sidii ay ahaan jirtay markii hore waxbarashadii hore tayo ayay lahayd waaya markii ardaydii soomaalidu siddeetanka ay degtay jaamacadaha hindiya waxaa yidhi ka soo caddeeya manhajka soomaalida jaamacadaha hindiya mid ka mid ah waxaa leelay macallin soomaaliya macallin hindiya oo camuud wax ka dhigay la fooln wax ka dhigay macallinkaasi wuxuu yidhi jaamicadda iinla foole waxaa u dhigantaa jaamacadda hindida mastarka simisterka koowaad dugsiga sare soomaaliya waxbarashadiisa tayadiisu waxaa u dhigantaa jaamacadda hindida sanadka koowaad saas ayuu ahaa fariid haddaan dibtaa ugu noqdo ardaygii hore ee soomaaliga ahaa ee weligaa waxbarashadii hore hal bilyan uu yaqaanay hal trilyanna uu yaqaanay markuu ardaygu xisaabtaa yaqaano dee wax kastoo uga shaqayn karaa tusaale ardaygaa waxaan u dhii kali lahayn soo saar macaashka iyo khasaaraha bankiga dhexe ama waxaan ohanaa soo saar balanshiidka bankiga waayo dee wuxuu garanayaa balaayiin bilyankii iyo trilyankii laakiin ardayga maanta taas ma yaqaano xagga sayniska wuxuu ahaa aad iyo aad bay ardaydii waxbarashadii hore loogu ficnaa oo ardaygii fiskis ku soo qaatay maanta soomaaliya maanta uu samaysan karaa wifi isagaa samaysan karaba hadday noqoto xagga dhaqaalaha curayaasha adduunka maanta tamarta laga shaqeeyo ee tamartaa ama dahabkaba ardaydii hore tayada lahayd way garan karaan oo waxaa ka mid a rorian baa ka mida robidian baa ka mida radian baa ka mida uranian baa ka mida fanadian baa ka mida baladian baa ka mida balatinian baa ka mida intaasiba waa kuwa maanta dhaqaalaha adduunka la isticmaalo oo dadkii hore culimmadii hore way garanayaan waayahay dowladaha soomaalidu inta badan waxay shaqo siiyaan sheekosidi shaxaadoon shaqadoon saddex lama kulmaan dowladaha soomaalida macallin taya leh mulaaqa la yaqaana mufti caadila lama kulmaan horumarka iyo shaqo abuurka tusaale saddex macallin oo shahaadada m b a siyata ayaa waddanka singabuure soo galay baarlamaanka ninkii koowaad ayaa baarlamaankii ka qudbixiyey wuxuu yidhi waxaa loo baahan yahay dowlad shaqaysa oo shaqo abuurta waxaan doonayaa buu yidhi qof kasta oo reer singaburi inuu shaqo helo telefishanna helo telefoonna helo habeenkiibuu mashruuc diyaashay xaaskii baa ku tiri war caawa maxaad la seexan weyde caawa baarlamaankii baan galo waddankaa shaqo u abuuraya buu yidhi uu keenay mashruuc siddeetan bilyan oo dollar shaqo u abuuray saas shay waxbarashada tayada lagu abuurtaa shaqo macallin muuse waxaad ka sheekaysay waxbarashada tayada leh heerka ay gaadhsiiso dhallinyarada iyo in macallimiintii hore ee tayada lahayd ee waxbarashada ku wanaagsanayd aan inta badan shaqo la siinin wakhtigana la siiyo macallimiinta dambe miyaan dunida aynu ku nool nahay qaabkii hore wax loo baran jiray iyo qaabka hadda wax loo bartaa aanay kala duwanayn oo aan horumar laga gaadhin wuu jiraa horumarka oo markaa agno xagga technolojiga waa la gaadhay horumar oo dee maanta ardaygii waxaa caawinaya facebook baa istaa cashar kastoo u baahdo facebookuu ka helayaa laakiin innaga ardaydeennu waxaa taa ka dhibu keenaya xagga dugsiga ka liitaan oo ardaygii beeskiisii horaa qaldanba oo ardaygii dugsigii dhexe dugsigii hoose kii sare uu liitaa beeskiisu ka jaamacadda galayna waa kii uun markaa kama faa'iidaysan karaan teknolojiyada maanta jirta haddaysan ka faa'idaystaan hal tusaale uu ka galo internetka ka galo ayuu ka helayaa wax kastoo u baahan yahay hadduu tayanahaanlah laakiin ardayga maanta joogaayo tayadaa horumarka ma garan karo waayo uma qalmo aqoonteediina ma haysto manhajka maanta markaad soo qaadato maxaad ka odhan lahayd manhajka maanta lagu dhigto dugsiyada soomaalida nasiib daro manhajkaasi waa ebel tusaale xisaabtu waa furaha nolosha boqolkiiba sagaaliy sagaashan ardayda maanta ku jira dugsiyada hoose dhexe sare xisaab malaayiin iyo bilyan ma yaqaanaan jajabka ma yaqaanaan uqayi ma yaqaanaan waa wax jira waa loola ogyahay laakiin dhibtu waxaa ka timida tusaale nigeria koob iyo labaatan kun oo macallin baa la eriyey waxaa la ogaaday inaan macallimiintu tayo lahayn dee innaga taasi ma dhici karto lama eryi karo waa sax waxaa kaloo jirta soomaalidu wasiirkeennii tayo aqoon sare ma laha waalidkii aqoon sare ma laha markaa ma ogaan karaan ilmahoodu inuu wax barto ama axsaabta yaqaano ama cilmigii loo dhiga u yaqaano ma ogaan karaan taasi maxay keenaysaa markaa ilmihii inuu cuddo faraha ka baxo
muddo ka badan afartan sannadood ayaad macallin soo ahayd wakhtigii hore ee aad macallinnimada bilowday sidan immiga ay tahay siday kaga duwanayd waxaan kuu sheegayaa horta waxbarashada halkay ka xumaata haddaan kuu sheego waan tirinayaa sababaha keenay in waxbarashada hoos u dhacdo kow waxaa ka koob iyo soddon sannadood waxaan qaadan jirnay manhaj jaabajaabaa manhajkii kenya kii yamanta kii sacuudiga kii masarida waxaasoo dhan jaabajaabay ahayn unisef lafteeda oo waxbarashada soomaalida ka caawisahay ma ogola in la qoro manhajkii soomaalida qortay tayada lahaa nin kasta adduunka wuxuu ku horumaraa waa luqadiisa waxaad arkay jaamacadaha adduunyadoo xaggana waa luqadii hindida xaggana waa luqadii ingiriisiga waddan kasta arday ku doono ku bilaabaya taasi waa mid ta kale ee dhib keenta waxa weeyaan maamulka soomaalidu diyaar uma aha inuu dib u qoro waxbarashadii sii hore u soo qortay tayada lahayd ta afaraad dhaqaale xumuun wax kaga dar tashanaad waxay macallimiintii tayada lahayd waxaa laga baxay waa waa la dhaafay waxaa loo arkaa badonimo saddex waa la caadaysay daris buga dawo buga siir dalag oo buga taasina waxay keentay in dhaqaalaheennii iyo nolosheenniiba ay hoos u dhacdo manhaj xumadu waxay keentaa soomaan soo socda kow shirkadihii oo dhaqso u kaca waayo macallin tayali uma shaqeeyo laba warshadihii badi way fadhiiseen maxay u fadhiiseen cos controller ninkii costinga qiimata yaqaanay dee kama shaqeeyo jaamacadeenna lagama dhigaba hadduu macallinku taa master oo costina sito looma yeedhaba saddex waxa weeyaan baananka baanaba ama soo badanaya baanankaas soo badanaya dee arday ka shaqeyna waayo waxaa laga yaabaa in ama qabiil lagu qaado ama imtixaan soo laga qaado macallinkii diyaarinaya prepare prof analytical of city bank ama the biology of city bank macallinkii diyaarinaya kama waa shaqeeyo taasna way keentaa waa sababta labaad ta shanaad waxa weeyaan saraakiisha laftooda aqoon aqoontoodu way gaaban tahay in waddanka cv aqoonta lagama isticmaalo cv tartanka dacanadii waxaa kuma jiraan afrika sideed shirkadaha xawaaladaha laftigoodu shaqaalaha imtixaan kama qaadanoo cv lama eege waxa lagu keena reerun baa lagu keena waa wax jira taasi inkastoo yidhaahdaan iyagu imtixaan baan ka qaadnaa oo imtixaanka ay soo bandhigaan shirkado qaar badan aan aragnay taasi anigu ma arag dee weli oo waa halgaran karaa qofka cv-giisa haddii shirkadaha ka shaqeyna niman cvstahay dee waa la garanaya qaladaadka dhacaa lagu garan lahaa hadduu qaladaad kash buugi dhaco lama xallili karo taasaa ku tusaysa inuu ardaygani kash buuga si fiican buu aqooninba
dad badan oo aqoon-yahan waxay ku tilmaamaan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka dhisan geyiga soomaalidu in ay yihiin qaar dhinaca gaarka loo leeyahay horumar ka gaadhay kana wanaagsan hay-adaha dawliga waa sax shirkadahaasi way dadaalayaan oo way socdaan laakiin sababtu waa maxay tusaalaan soo qaadanayaa magaalada duba la idhaahdo dadka shirkadaha loo dhiibay dukaanka loo dhiibay magacyada loo dhiibay waa dad walahaysta m b a ama mcom ama m b a ama jata councy waxay keeneen inay horumar weyn gaadhsiiyaan shaqaalihii dubay oo shaqaalaha shaqadu ka dhammaatana waxa qaata reer galbeedka qaata marka inagu taas ma qadanoo shirkadaha laftigooda waxaa lagu wadaa ninkii lahaabaa wada management wuxuu leeyahay management is a separate from the ownership ragga shirkadaha maamulayay waa inay ahaanin dadkii shirkadaha lahaa wakhtiyadii hore waxaa la sheegi jiray in soomaalidu ay ku wanaagsan tahay dhanka maadada xisaabta iyo guud ahaan xisaabaadka loona daba fadhiisan jirin taas ma waxba iska bedelay ay hore soomaalidu xisaabaadka ku wanaagsaneen sax waa run run baad sheegtay soomaalidu waxay ahayd dadka xisaabta qaaradda afrika ugu horeeya kenyatiga ardayda soomaalida joogtaan weydiiyey waxaa hal nin oo ka soo jeeda somalilan ayaa su qaatay walan accountiyo calculus way la yaabeen macnata kenyatu soomaalidu xagga xisaabta aad bay ugu ficneed oo markii aan jaamacadaha ku jirnay macallimiinta nigeria ka yimiday markay qaadeen shahaadda m b a ardayda soomaalida u yeeri jireen jikaaliyo xisaabteeda hore noo gala annaga markaan waxaan rabaa soomaalida waxa halkan keenay manhajkii innagu aan lahayn ee ugu fiicnaa ayaan yaa baaba'ay waxa imkaan dhiganana waa jaabo jaabo oo ardayga maanta ku jira afrika maanta soomaalida uga hooseysa waayo inankii secondary ku jiray hal kun wuxuu ku leeyahay boqol hamsa shiro hal milyan hamsa shiro uu ku leeyahay waana secondary ku jiraa marka maanta innaga afrika uga hooseynaba waxaana keena taas markii manhajkeennii aan ka tegnay een manhaj buuga qaadanay ayaan baaba'nay waxaan kuu hubaa anigu in afrika inagu xisaabtaan hogaami jirnay laakiin manhajkeennii oon ka tegnay oo manhajyo buuga qaadanay baa keentay in maanta carruurteennii aynu waxba gelinayn inagoo ku guda jirna gunaanadkii barnaamijkeennan sooyaalka dhaqanka ee aynu kaga hadlayno tayadii waxbarashada ee soomaalidii hore iyo hadda sida ay tahay adigoo in badan taataabtay waxyaabo badan oo dhaliil ku leh dhinaca manhajka iyo dhinaca waxbarashada wakhtigan xaadirkee lagu jiro aana tilmaantay inay ka wanaagsanayd wakhtiyadii hore siday waxbarashadu iyo manhajkuba u ahaa hadda marka aan ku weydiiyo xalku muxuu noqonayaa xalku wuxuu noqonayaa dee waxbarashadii waxay noqotay inku baacmushar baraaf bay noqotay dugsigii waa tukaan kii sare waa tukaan kii hoose waa tukaan jaamacadii waa tukaanno ilaa la sameeyo dowladdu ay samayso guddii sare oo waxbarasho oo qiimaysa ardaydana waxay dhiganayaan ardaygii iskuul ku jiray anu waa macallin baanay ka koowaad waanu galay ilaa ka sekondariga xisaab fiskiis waanu gali karaa laakiin ardayda ma socon karto waa eber beyskiiba ka dhisan yihin meel laga qabtaa ma jiro dhaqanka soomaalida waxaa jiray xasanow xirfad lagu shaqaystiyo xaashi haddaana sidan xanshirtaada ruug naftaana xarbaynay adduunku maanta wuxuu marayaa in iskuulka marka ardaygu fasalka afraad khaasatan eeshiyaatiga ardaygu markuu fasalka afraad yahay in waxbarasho teeda la siiyo laba sano ku qaato xirfad skill skill baa lagu siiyaa xirfaddadaa kuma xidhna marka aniga waxaan qabaa haddii waxbarashada la tayeeyo oo tayo fiican la keeno in aan horumarka ay qayb weyn ka qaadanayso
soomaalidu waxaa la yidhaahdaa dhanka xirfadda ku wanaagsana xirfadduna waa midda keliya ee qofku isagoo dhallinyara uu ku shaqo tegi karo waxna uu ku heli karo taa maxaad ka soo jeedin lahayd ma in dhanka xirfadaha loo bato mase in dhinaca waxbarashada tooska ah loo bato xirfadda waaba dhaqaaleba xirfad haddaad maqasho waa dhaqaale maanta waxaa jirta in adduunyada maanta wadannada afrika carruurteena iskil maata north asian xirfaddu daa kuma xidhna ciyaad shan jira toban jira ayaa waxay dahabka soo saaraan afrika oo dhan waa ankareyn waa da carruur daayarubaa ciida soo qaadasoo waa laga iibsanayaa daala kuma xidhna laakiin waxa weeyaan xirfadda waxay ku xidhan tahay haddii waxbarashada la tayeeyo tusaale iminka haddaad tagto dibadda u baxdo waxaa loo taqaana kaashku waxaa lagu dhigaa supermarket kaashku ma taqaana ardaygii ma yaqaana waxaana mataqaanaa sorkiba specialist bakhaarkaya ma taqaanaa waa xirfad xisad baa lagu bartaa waxaa la odhanayaa ma tahay taamkiiban kambanigaa baa lagu dhiibaya ama warshadda halkaa geedka fadhiiso oo qor saacadaha ma taqaanaa ma yaqaana ardaygii hadduu beeskiisu dhisan yahay saacaduu ku baran karaa xisadu ku baran karaa markaana waxaan qabaa waxbarashadan tooska waxaa ka fiican tan gaaban ee muddada gaaban lagu baranayo in awoodda la saaro waayo xirfaddu waxay keentaa horumarkay qayb weyn ka qaataa
intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aynu ku soo qaadannay waxbarashadii hore ee soomaalida iyo wakhtigan xaadirkaa sida ay waxbarashadu tahay waxaa marti inoogu ahaa macallin muuse xuseen deeriye oo ka mid ah macallimiintii hore ee soomaalida muddo afartan sano ka badanna wax ka soo dhigayey dugsiyada hoose dhexe sare iyo jaamacadaha ku yaalla waddanka waxaa barnaamijkaydii ka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantadeena dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaas hoyaalka dhaqanka ayaad degeysanaysaan dhegaystayaal markana ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duurnimo aan ku horeyna kooxda tottenham ayaa xalay khasaaro kala kulantay ciyaartii ay gurigeeda ku martigelisay chelsea kadib markii ay chelsea guusha ku raacday gool iyo waxba waxay ahayd guuldaradii saddexaad oo xiriir ah oo tottenham ka soo gaarta horyaalka premier league ingiriiska saddexda kulan ee ugu dambeysay waana markii ugu horreysay oo ay sidaasi ku dhacdo kooxdani tan iyo bishii noofembar ee sanadkii labada kun laba iyo tobankii goolka guusha ee chelsea waxaa rigoore ugu dhaliyey ciyaaryahan gorginio daqiiqadii afar iyo labaatanaad ee qaybtii hore ee ciyaarta tottenham ayaa u muuqata in aysan lahayn kalsoonidii iyo weerarkii lagu yaqiinay tan iyo markii uu ka dhaawacmay kabtankooda harry kane dhanka kale macalinka cusub ee chelsea thomas tuchel ayaanan weli laga badinin tan iyo markii loo magacaabay xilka tababarnimo ee chelsea dhammaadkii bishii hore tuchel oo u dhasha dalka jarmalka ayaa badiyey laba kulan mid kalena barbaro ayuu keenay waxa uu booskaasi kala wareegay tababarihii hore ee chelsea frank lambard oo la ceeriyey chelsea guusha ay gaartay khamiistii waxay u dirtay kaalinta lixaad halka tottenham ay weli ku jirto kaalinta sideedaad ciyaaraha kalena biri oo sabti ah iyo axadda ayay dhici doonaan ciyaaraha sabtida dhici doona waxaa ka mid ah aston villa oo la ciyaari doonta arsenal banley waxay la dheeli doontaa brighton newcastlena waxa ay martigeli doontaa kooxda southampton westham ayaa la dheeli doonta fulham laakiin ciyaarta isha lagu hayo ayaa aatan dhex mari doonta kooxaha everton iyo manchester united horyaalka waxaa hadda hogaaminaya manchester city oo leh toddobo iyo afartan dhibcood waxaa kusoo xigta manchester united oo leh afar iyo afartan dhibcood dhinaca talyaaniga hal ciyaar ayaa caawa dhici doonta taasoo dhex mari doonta fiorentina iyo kooxda kaalinta labaad ku jirta ee inter ciyaaraha kalena sabtidii iyo axadda ayay dhici doonaan kuwa axadda dhici doona haddii aan fiirino atalanta waxay la dheeli doontaa biri galab torino sasuolo iyo spezia ayaa sidoo kale biri galab fooda isdari doona laakiin ciyaarta toddobaadka waxay dhex mari doontaa yuventus iyo roma genowa ayaa sidoo kale habeen dambe la ciyaari doonto napoli kooxda horyaalka hogaaminaysa ee milan waxa ay xadda la ciyaari doontaa naadiga karatone dhinaca sbain ee laliiga ciyaaraha sabtida birita dhici doona waxaa ka mid ah sevilla oo la dheeli doonta kitef real madrid weska ayay marti u noqon doontaa qaranada iyo labenta ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona birito kooxda viarealna waxay la ciyaari doontaa elg ciyaaraha axadda dhici doonana atletica bilbao valencia ayay la dheeli doontaa aybar iyo sasuna ayaa is arkaya barcelona waxay booqan doontaa real betis kooxda horyaalka hogaaminaysa ee atletica madridna salta vigo ayay is arki doonaan habeenka axadda soo gelaysa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha dhuhurnimadan intaa ha inoo joog
waxaad kusoo dhawaataan fanaanka axmed caarshe iyo hees uu ku luuqeeyo
jacaylkii laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa nagayntaa dhegaystayaal tan iyo kulmi dambe nabadgelyo subax baad kacdaa noloshuwa sadarka loo adoon si qorshaystay way si kale kugu soo sintaa subax waad kacdaa noloshuwa sadarka loo adoon si qorshaystay way si kale kugu soo sintaa sidaynu hayn shalay samantii wada jirkii sidaynu hayn shalay samantii wada jirkii sigsaagalebaa jireye maxaa saxmile qaldamay sigsaagalebaa jireye maxaa saxmile qaldamay jacaylkeeni somaa baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcey
sar bahaye